waxaa dekadda weyn ee magaalada muqdisho laga soo xiray eedaysanayaal toban qof ah kuwaasoo lagu eedaynayo xatooyo xoolo dadweyne eedaysanayaasha dhammaantood waxay ka shaqaynayeen maamulka furdada xamar iyo ciidanka ilaalinta canshuuraha qaar ka mida runtii waa howl horay u socotay muddo badan ayaa digniino badan qaranku ka bixiyey qof kasta oo mas-uulaneh waxaa ammaanada bulshadu u dhiibatay inuu ilaaliyo sida ay taana uga soo baxo waa waajib qof kasta ee muwaadina soomaaliya ee madiidin u ah ummaddan dhibaatada in badan ku soo jirtay u shaqeeya runtii waxaan rabaa marka inaan intaan ka faaid uga faa'iidaysto muddo badanna meediyaha waa ka sheegnay lagjarana waa ku bixinay ma sahlana in ummadan muxuu ahay soomaaliyeed ee dhowriyo labaatan sano ka badan ku soo jirta jahawareerka kana soo kabanaysa dhibaatada ay u geysata burburkaasi dhaqaalihii dalka dalkiyaa burburay dhaqaalihiyaa burburay dadkiyaa burburay intaas soo kabashadeeda in gacan kasta ee qofkan lagu aamino hanti ka dhaxaysa ummadda inuu ilaaliyo muxuu ahay sida ay tahana ammaanada uga soo baxo taasoo haddii ay dhici weydo oo qofka iimaan la-aanu ku timaado oo runtii la kulmi doono ciqaab